xili lagu guda jira bisha barakaysan ee ramadaan ah ayaa waxaa jira dad danyar ah ku nool kaamamka degmada doobley kuwaasi oo wajahaya xaalado adag oo ay ka mid tahay cuno la-aan ah qaar ka mid ah dadkan barakacayaasha ah oo aan ku booqday kaamamka ay ku nool yihiin ayaa iga warbixiyey xaalada adag ee ay xilligan wajahayaan iyagoo codsaday in caawimaad loo sameeyo magacayga nuur cabdideer waa mahadsan tahay markuu horeyso kaamka baahi badanaa ka jirto maxaadhihi jiray dhanka maxaa dhihi jiray cuntada haddii la dhaho hoyga haddii la dhaho marka nin hoy la-aan iyo cunto la-aan ayaa hadda nooga daran waxaan ka codsanaynaa meesha horta waxaa weeye waa barakacsaa u jeedo dadkan nama nicin guryahooda inay joogaan amase hooyo fiican inay joogaan kama doorsanin inay meeshaan oo maxaa dhihi jiray hoy la-aanta amase inay joogaan kama doorsanin laakiin dantaa ku khasabtay maadaama ay meesha hay-adi iyo wax ay ku sugayeen kolley haddana maxaa dhihi jiray hay-adihii wixii ku dhacay ma garanay annaga kolley gaabis weyn baan ka dareemaynaa marka hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in dadkan kolley meeshaan joogo waxaa waaye qof walba wixii uu maxaa dhihi jiray u shaqaysta amase wuxuu yahay ishiisay ku taalaa kulley buugshashkan iyo buulalkan iyo qof walba ma ogolaanayo inuu joogo qof ilaan danta ku qasabtay moogi dad dan baa keentay marka waxaan ka codsanaynaa in wixii lagu caawin karo dadkan baahi badan baa haysa in la caawiyo si deg degna loo caawiyo wixii loo awoodo loo heli karo new kaamka baahi badan baa ka jirtay baahi badan maadada koowaad waxay ahaadeen midda biyo ahaaday midda biyo hadda waa laga reysaday dhanka kale waa gaajo iyo rafaad iyo dhab maadada koowaad dad badan oo hadda beerihii ka soo abaarsadeen ay soo barakaceen iyo hadda lagu soo kordegey dadkii waxa la haaya malaha markaan kiilikiili barisa baa intii liiska aruuri baa ayaga loo aruurinayaa markaan dad badan baa noo soo kordhay markaan dhib baa ka jira kaamka baahi badan baa ka jirtaa waxaa u jeedinayaa maamulka iyo hay-adaha alxamdulilah iyo dowladda federaalka waxaa u jeedinaya inaan oo maaragtaada xaaladan aad u xun tahay oo dad oo maaragtaada soo barakaceen hadda sanadkan bishan sanadkan cusub labada kun labaatan iyo shanta hadda soo barakaceen hadda noo soo kordhigeen aad u baahan yihiin tabarna aad u hayso annagii oo horey aan deganaa waxba haysanin yaa kiilikiili bariisa intaa iska arurna maskiil yaa u hagaajinaa oo u geynaa markaan waxaa ka codsanayna inaa gargaar buuha na soo siyaan na soo garab istaagaan aan u baahan nahay maamulka ma al hay-adaha ma al dowladda federaalka soomaaliya si kastaba haatee iyadoo lagu guda jira bisha barakaysan ee ramadaan ah waxaa kaamamka degmada doobley soo gaaraya barakacayaal cusub ah oo ay xoolahoodii saamaysay abaarta